saddex qof oo kale oo dheeraad ah ayaa ugu dhintay cisbitaalada magaalada muqdisho weerarkii shalay al-shabaab ku qaaday xarunta wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah maanta ka bixiyey khasaarihii iyo dadkii wax ku noqday wariyaha v o a ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray waxaa isi soo taraya tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxii isnidaaminta iyo weeraradii ka dambeeyey ee shalay ka dhacay dhismaha wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare waxaana tirada dhimashadu ay iminka maraysaa sideed iyo toban marka lagu daro saddex qof oo saakay cisbitalka madiine ugu geeriyootay dhaawacyadii ka soo gaaray qaraxii shalay waxaana guud ahaan tirada dhaawacyada ee la dhigay saddexda cisbitaal ee daarushifa madiina iyo banaadir ay gaarayaan ilaa soddon iyo toddoba ruux oo isugu jira dhaawacyo culus iyo kuwo fudud maxamed axmed salaad oo aan kula kulmay cisbitalka madiina waxa uu ka mid yahay dadkii ku soo dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare waxaana uu v o a uga warramay halkii uu ku sugnaa markii uu qaraxu dhacayay iyo sidai ay wax u soo gaareen walahina wax waxay ahayd iska mucjisa meesha oo soobe ayaa waxaan ka qabsanay mooto aniga iyo wiil saaxiibkay waxaan u soconay xaafadda kaasabalbalaare markaan marayno masjidka oo jiirada libiyaanka ku yaala ayaa jidka nagu xirmay askarna meeshay taagnaayeen waxaana warniyo jidka ha naga leexin ninkii kale cus ayaa wuxuu yidhi wax qoraaya hadda ahaayeene kanaad maree wax kasta war jidkaan waa bacaa maya maya wax kasta oo dhaca aniga qoorta isaare namarsii meeshaan sidiyaan meeshii si deg dega ugu galnay mooto iyo baabuur baabuur ay soolbaaseynaysay oo inuu caasi ahaa iyo aana kala garanay iyo baabuurkii dhibka dhibka waday oo dhinaca libiyaanka ka yimid ayaa hal mar waxay ku wada iskula dhaceen darbigii iyo mootadii hal mar iyo gaarigii qaraxa saarnaa hal mar isku dhacay waa tahay marka adiga maxaa kusoo gaaray aniga niyahow dadkii meesha dhibab ka soo gaaray kulli dadka ugu fudud ayaan ba ahayo hadda kulley gacanta loo meelood ay ka jaban tahay maaragtay iisheeg wejiga waad ujeedaa kolley ilaahay mahad waaye ma deri gabdha yar yar oon waalid u ahayaaba gartayo oo meeshai iga soo qaaday oo gaari ii keenayo iyo ninkii saaxiibka yahayo isaguna dhaawaciisu fududay isbitaalka niyahow kulley alxamdulilah kheyr allaha siiyo waxay noo gurma kareen kolley waa noo gurmadeen agaasimaha cisbitalka daarushifa maxamed cabaas cismaan ayaa ka warbixiyey tirada dhaawacyada cisbitalka lasoo gaarsiiyey iyo adeegyada caafimaad ee ay u fuliyeen shalay ayaa waxaan soo gaarsiiyey dhaawacyo gaaraya ilaa shan bukaan shanta bukaan afar waxay ahaayeen dhaawacyo fudud markii la dabiibay kadibna way ka baxeen isbitaalka hal qof ayaa jiifa isbitaalka hadda oo dhaawaciisana uusan cusleen laakiin ay dhakhaatiirta maxaa la yidhaahaa ay hadda daaweynayaan dhaawaciisana uu fudud yahay insha allah aan rajeynayna saacadaha soo socda inuu asna isbitaalka uu ka baxo cisbitalka banaadir ayaa kamida goobaha dadka kusoo waxyeeloobay qaraxii shalay lagu soo daadgureeyey waxaana la keenay cisbitalka sideed bukaan sida uu ku waramayo madaxa ambalaasyada magaalada muqdisho doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan shalayto cisbitaalka banaadir waxaanu keenay sideed qof oo dhaawac ahayd sideedii qof afar qof oo ka mid ah jab ayay qabeen marka waxaa la geeyey cisbitaal kaleto oo muqdisho voluntary hospital la yihahdo kaas ayaa la geeyey afartaas qof laba qofna waxawaa dhaawacooda wa fududaay way baxeen haddana isbitaalka laba kale ayaa jeefta intii aan ku sugnaa cisbitaalada magaalada muqdisho ayaan la kulmay nin lagu magacaabo shiilow maxamed guuleed oo yaafadiisa oo naafo ahayd qaraxaasi ku geeriyootay halka sidoo kalena gabar uu dhalay uu dhaawac ka soo gaaray xaaskaygu gabar cuuriyaan aheedoo xanuun aada jiran waqti dheer cuuriyaan waxay i dhashay afar caruur ay mudsakiirtay gabar yaroo saddex iyo toban jiraha gaari ku riixaysay meeshay maraysay qaraxay la kulantay waa ku geeriyootay gabadhiina firir baa dhaawaca gaaray gabadhiina dhaawac baa soo gaaray waa maqaadiir rabbaaniya oo ilaahay yani uu keenay saacaddaa dhammaatay meeshaas ku ekeed marka adiga see ku ogaatay inay halkaas xaaska ay ku geeriyootay yaa kusoo wargeliyey waxa i soo wargeliyey gabadha yar oo dhaawaca yani firirku gaaray ayaa nin aqoonsaday meesha maraya oday ninkii farqa ku dhegtay ninkiibaa ay taleefanada u sheegtay saasay nagu soo wargeliyeen aniga iyo abtiyaashii la dhashay gabadhaba wasiirka amniga ee dowladda federaalka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo saxaafadda la hadlay ayaa si kooban uga warbixiyey qaabkii uu u dhacay qaraxii shalay iyo inta uu ka og yahay khasaaraha goobtaasi ka dhashay halkaas waxaa ku geeriyooday sidaad la socotaan dad shacab u badan oo albaabka qaraxa uu ka dhacay ku dhintay ilaa iyo siddeed qofood qaraxa markuu dhacay waxaa gudaha soo galay ilaa iyo lix qofood qofkii qaraxa waday oo gaariga waday albaabka hore ayuu ku qarxay meeshaas weeye meesha uu dadka siddeedda qofood oo shacabku ahaa ay ku geeriyoodeen nasiib daro waxaa nagaga geeriyooday hal nin oo ah ciidanka nabad sugidda ah oo ah ninkii qaraxa baabuurka istaajiyey markii ugu horreysay waxaa kaleeto ku geeriyooday askarigii mas-uulka ka ahaa ilaalada wasaaradda oo ahaa askari labaxdigla boliis ah labadaas qofood ayaa nagaga geeriyootay iyo siddeeddaas qofood oo shacabka ahayd cabdirasaaq cumar maxamed ayaa ugu dambeyntii qeexay inay bixiyeen xuquuqdii askar ka tirsanayd ciidanka nabad sugidda oo horey ugu geeriyootay weerarkii dhowaan lagu qaaday hoteelka maka almukarama waxaana uu dhanka kala xusay inay bixin doonaan xuquuqda askartii wax ku noqotay weerarkii shalay runtii ciidanka amniga maalin dhaweyd markii hoteelka sidan oo kale ay usoo weerareen maka almukarama raggii ku dhintay ee u badnaa ciidanka nabad sugidda xuquuqdooda waa waan bixin wasaaradda amniga xuquuqdii ay dadkaas lahaayeen waan bixin aniga ayaan bixiyey gacanteyda ku bixiyey haddana kuwa noogu geeriyooda xuquuqdooda waa bixinaynaa si aan moraalka iyo niyadda ciidamada aysan marna loo wiiqin oo ay mar walba diyaar ugu ahaadaan inay waxeeyaan wax walba oo annaga waajibaadnaga ee dowlad ahaan xukuumad ahaan diyaar baan lanahay waa bixinaynaa waxaan rabaa inaan hasaahate u sheego dadweynaha soomaaliyeed dhacdooyinkan oo kaleeto waa dhacdooyin mar walba la filanayo waa ma jirto waddan la dhihi karo boqol kiiba boqol amnigiisa waa sugan yahay waa la dhihi karaa waddan walba amni nidaam amni oo boqol kiiba boqol lagu sugi karo waa u diyaarsan yahay laakiin annaga mar walba waxaan diyaar u nahay oo aan ka shaqaynaynaa sidii aan u minimise garaynayn ama aan u yarayn lahayn dhibaatada ay keenayaan falalkaas xasan kaafi qoyste v o a muqdisho